الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا darsigana wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toddobaatan iyo shanaad min suurati اlkahfi qaala tacaalaa qaala alam aqul laka inaka lan tastadiica maciya sabraa waxaan ku soo jirnay fii tafsiiri suurati اlkahfi qisadii nebiyullaahi muusa calayhi الsalaam iyo khadir dhex madhay baynu ku soo dhex jirnay qaala wuxuu yidhi khadir addoonkii cabdigii ilaahay addoommada ilaahay ka mid ahaa alam aqul laka ma waanan kuu dhihin innaka adigu lan tastadiica ma awoodaysid maciya macayga sabraa sabir ma awoodaysid sidaa ma waanan kuu dhihin oo midaan waa iyada lakada lagu daro tii hore ay ka sii adag tahay qaala wuxuu yidhi nebi muuse in sa'altuka haddaan ku weydiiyo can shay-in shay xaggiis bacdahaa su-aashaan dabadeed ama bacdahaa maradan dabadeed haddaan su'aal dambe ku weydiiyo falaa tusaaxibnii haba ila saaxiibi iskaba kay reeb bay ka dhiganta falaa tusaaxibnii xslakay saaxiibinba qad xaqiiqe balaqta waxaad gaadhay min ladunnii aniga agtayda cuduraa cudurdaar baa gaadhay qad balaqta waad gaadhay weye min ladunnii aniga agtayda waxaad ka gaadhay cuduran ayaa gaadhay intaa ii cududaari kadhay waa ii soo cududaadhay weye laba jeeroo hore ayaa la soo maray markaana waa markii saddexaad marakan ha la ii dulqaato haddaan mar dambe aan wax keeno yaananba ku raacinba falaa tusaaxibni maxaa yeelay qad balaqta min ladunnii cudura waxaad xaggayga ka heshay markaan ku khilaafay mar iyo mar kale oo hadda mar kale misna marayno meeshii u dambaysay ee layskugu cududaaro inaan kala tagno oo markaas aan anigu sababteeda leeyahay waxay ka dhigan tahay hadalkan kalaamu naadimin ashadda nadam qof qoomamooday qoomamo tii u darnayd doonayana inuu raaco wax ka sii barto wuxuu qirtay arrintii wuxuu qaaday waddadii insaafka iyo cadaaladda qad balaqta min ladunnii cudura intaa markuu yidhi oo sidaa arrintii ay u dhacday fandalaqaa way tageen masna xataa idaa atayaa ilaa ay ka tagaan ahla qaryatin ilaa ay uga tagaan tuulo ehelkeed magaalo ehelkeed magaalo heblaayay ahayd halkaasi ku taallay turkiga ahayd waxa weeyaan mufasiriintu ay marayaan xataa idaa atayaa ilaa ay uga tagaan ama markay ilaa ay ka tageen ahla qaryatin istadcamaa waa ka quudin dalbeen ahlahaa qaryada ehelkeeda ayay ka quudin dalbeen oo aa kaga qabadhi ama xataa idaa atayaa ahla qaryatin ahlu qaryadaasoo istadcamaa ay ka quud dalbeen ahlaha faabow waa diideen qoladii ahlu qaryada ahaa an yudayifuu inay martigeliyaan humaa labadoodii labadii nebi khadir iyo nebi muuse inay martigeliyaan waa diideen waa ka seexdeen weye fa abow waa diideen an yudayifuuhumaa inay diyaafo iyo martigelin ay u sameeyaan waa diideen waa ka suuroobi weyde wey iyaguna martigeliin bay u baahnaayeen way baahnaayeen qoladaana sidaas bay sameeyeen abowda waxa weeye imtanacuu waa ka mancuumeen an yudayifuuhuma inay cunno siiyaan martigeliyaan ayay diideen qolo waxay ahaayeen baa layidhi bakhaylnimada iyo waxquurid la-aanta meel ka gaadhay ayay ahaayeen baa layidhi markay sidaasi dhacday fawajadaa waxay heleen labadoodii muuse khadr fiihaa magaaladii dhexdeedii jidaaran derbi bay ka heleen derbi jidaarkaasoo yuriidu doonaya isagiibaa inuu wax doonaya laga cabiraya sida kuwa cuqalada ah oo kale jidaarkaasoo yuriidu doonaya an yanqado inuu dumo doonaya macnaha derbi sii liicaya mar hadduu sii liicayo waxay ka dhiganta waxaan doonayaa inaan dumo maa'il weeye macnaha an yanqada jidaar maa'il doonaya inuu dumo sii liicaya ayay heleen sidaa markay dhacday oo ay arkeen derbiga noocaasa oo sii liicaya yuriidu an yanqada faaqaamahu waxaa toosiyey faaqaamahu wuu toosiyey khadr baa gacantiisa saa ugu toosiyey baa leeyihi lid hal mar magaaladaa hore waxay dhahaan ibnu cabbaas wuxuu leeyahay andaakiya la dhihi jira magaala hadda caanoo la yaqaan weeye dadkeedu waxay caan ku ahaayeen baa la yidhi inaysan qofka gaajaysan wax u dhiibin martidana marti gelin hadday ka tageen iyagoo martigelye u baahanna derbigaa inay arkeen doonaya inuu dhaco dooniddu waxay ahayd aliraada dooniddaasi min sifaati alcuqalaa dadka cuqaladaa tilmaamahooda derbigii baa loo tiiriyey marag faaqaamahu deedna wuu toosiyey khadir baa ilaahay u sahlayo saasooba u taabtay baa lagu leeyay deedna fasaqaama lig buu iska yidhi derbigii dhacay derbi xoog lena waa lagu tilmaama inu ah mise isagiiyo dhanba inta xaaqoo dumiyeba toos u dhisay labadaba waa la sheegay waliba ibnu cabbaas iyadoo laga warinayo bukhaariga laakiin waxaa ku taalla khadir baa aqaamahu biyadihi fastaqaama saasuu u toosiyey u riixay lig buuba iska yidhiba qaala wuxuu yidhi markaas nebi muuse hadlay oo arrintii xoogaa ka biyo diiday derbigan loo toosiyey qoladii ka seexatay oo aan marti gelin qaala wuxuu yidhi low shi'ta haddaad rabto oo doonto khadirow latakhadta waa yeelan lahayd calayhi calaa iqaamati derbigan toosintiisa ajiran ujro iyo jornaati kharash baa ku qaadan lahayd innaguna waa u baahanna haddaad rabto war waa idiin toosinaya intaa ma iska bixinaysaan baa dhihi lahayd markaasaan ka qaadan lahayn dhaqaalo ilaa waa qoladiina ka seexdayoo iyagubaa isxaandarrada sameeyey maxaa ugu toosisay bay ka dhigantahay low shiit haddaad rabto latakhadta waa yeelan lahayd calayhi dushiis ajran baa yeelan ujradu waa maxay waa kharash weeyaan kharashkaasaan inana markaa cunno ku gadan lahayn macruufkaana aada u samaysay ciddaani cid macruuf ehel u ah maaha waa qoladaa iyagu ambiyada ka seexday oo soori waayey waa reer magaalila ma ogta reer magaalku martida saba ma yaqaanaan miyigaa ku fiican marka weliba waxaa ku taalay war maqolo intaanu cunno weydiisanay aan waxbana siinin intaan martigelinnay aanna martg aanna martigelin baa hadda derbiya u toosinaysaa u dhigaysaa u dhisaysaa xataa haddaa u dhisaysidna ujraa yeelan lahayd oo waxbaad inoo ka qaadi lahayd qaala wuxuu yidhi marka khadr haadaa waktigaani haadaa kani firaaqu baynii aniga iyo wa beynika adiga beynkaada firaaqoodii kala tagoodi wey middaani waa midda u dambaysa aan ku kala tegi lahayn wey haadaa firaaqu baynii wa baynika weeyaan waa soo dhammaatay haadaa wakhtigan waa waqtulfiraaqi ama haadaa ictiraadkan bushiskan saddexaadoo aa keentay oo kaa yimid oo awalna aad tiri mar dambe u noqon maayo oo falaa tusaaxibni awal haddeer aa soo ballan qaaday ictiraadkaasi ama guud ahaanba bushiskan isdabajoogaayo xaggaada ka imaanaya adoo wax iga baranaya firaaqu beynii wa beynika weya shardigana adaaba shardiyeyba awalba firaaqu beynii wa beynika wey meeshaan waa isku macsalaamaynayna si kelimadda u dambayso aan ku kala tegi lahayn wey laakiin sawnabbiuka waxaan kaaga warrami doonaa intaadan tegin oo aan kuu sheegaya bita'wiili maa shay fasirkiis lam tastadic aadan awoodin calayhi dushiisa sabraa sabrid wixii aad ku dul sabri weyday oo aad wada bushiday oo aad hadalka ka wada keentay ayaan kaaga warramayaa xigmaddii ku jidhay saddex arrimood doontii looxa laga fujiyey wiilkii la dilay derbigan hadda aan toosiyey saddexdaas baan kuu caddaynaya oo aad igu inkidhay igu qabsatay taas baan kuu sheegaya xadiid baa nebigu wuxuu yidhi calayh salatu salaam raxima allaahu akhii muuse walaalkay muuse ilaahay haw raxmado lawaditu waxaan jeclaysay low annahu sabara hadduu iska sabri lahaa ilaa ilaahay nooga qiseeyo labadooda amarkooda oo arrintuu sii socon lahayd ee haddii ayn iska sabri lahaa saddexdan waaweynba hadda baa dhacaye uu iska sii sabri lahaa walow walow labisa maca saaxibihi hadow saaxiibka maciisa ku sabri lahaa oo nagaan lahaa la absara alcajaba cajabiyo kaloo badan ayuu sii arki lahaa laakiin wuu ku sabri waaye riwaayo kale raximahu اllahu calayna wa calaa muusa bay ahayd low sabara la ra'aa min saaxibihi alcajaba yab buu ku arki lahaa saaxiibkiis muuse hadduu sabri lahaa marka nebi muuse isagu cilmigii uu yaqaanay iyo sharciga daahirkiisii buu fiirsanayaa khadirna nebiyullaahi khadir waa isla sharcigii laakiin cilmi isagoo ilaahay baray ah oo daahirkaas uu fiirsanayo muuse maahee sida xaqiiqada ay hadhow noqonayso baatin ahaan sharciga laftiisu ma diidayo marka haddee iyaga ilaahay baa ku ilhaaminaya u waxyoonayay laakiin hadda qofkii yidhaahda waxaa iyo waxaa iyo waxaas ha la sameeyo ama waxaa iyo waxaasa noqonaysa anaa hoos baatinkeeda iyo ciribteeda dambe og wax sharcigu diidan yahay laga yeeli maayo laga aqbali maayo xaggaa rabbi waxa ka yimidna daahirkooda iyo baatinkoodu isma diidayaan waa wada sharcigii wey qofkana waxaa lagama maarmaana inuu ilaaliyo daahirka shareecada inuu ilaaliyaa lagama maarmaana kuwan uu samaynayo addoonkan ilaahay khadirna sida ay sharci ahaan u tahay waa laynoo tilmaamayaa waa gaaraynaa insha allah wuxuu yidhi arrintii baan kuu sheegayaa marka soo bilow tii u horraysay ama safiinatu doonti aad tidhi maxaad uga fujisay looxa ma dadkeedaa rabtaa inaad badda ku qarqisid lituqriqa ahlahaa fa kaanat waxay u ahaatay doontaasi limasaakiina kuwa masaakiina kuwaasoo yacmaluuna ka shaqaysa filbaxri badda dhexdeeda niman noocaasa oo masaakiin ah weliba culimmadu iyo mufasiriintu haddee qur-aanku sidau ku gaabsaday baa fiican layskaga gaabsado waxaadan adigu sal gaari karin masaakiintaa inaad kaga socto kii iyagu toban bay ahaayeen wada macduur ah kuwa saas adimowla iyo kuwa sidaas iyo kuwa sidaas sii tilmaamaya mufasiriintu kuwaa un masaakiintaas baa lahayd dad ducafaa bay ahaayeen kuwa handadaya oo doonta raba inay ka dhacaan iskama celin karin doontana badday kaga shaqaysaan faaratu waxaan doonay an aciibahaa inaan ceebeeyo oo looxaan ka fujiyo doon ceebaysan aan ka dhigo doon maciibaah an naciibaha an najcalahaa maciibatan haddii la arko doontan kharbaan kharbaankaayoo alwaaxu ka fuqsan yahay boqorka ninka boqorkaayoo daalimkaayoo doonyaha dhaca ma dhacay wuu iska daynaya maxaa yeelay waa tanoo wa kaana waxaa ahaa buu yidhi waraa'ahum hortooda doontu meesha u socotay melikun boqor gaal ah daalim ah kaasoo yaakudu qaata kulla safiinatin doon dhammaanteed hasba boob iyo dhac doon kastoo habboon oo aan ceebaysnayn oo nidaamkeedu saxan yahay nin dhacabaa ka horreeyey waa iyada qira'adka qaar la aqriyo yaakudu kulla safiinatin saalixatin hasba doon aan ceeb lahayn hadduu arko waa dhacaya ninkaas marka sharciga see ku waafaqsan tahay masaakiintan xoolahooda in lagu xadgudboo laiska dildilaaciyo lama ogola madarada ka sii weynna waxaa weeye doontii oo dhan in laga dhacoo la waayo marka in la ceebeeyo akhafu dararayn labada dhibaatood laba dhibaato weeye tan fudud inaan qaadanno weeyaan sharcigii baa kuu ogol marka dhibta yar in la qaato looxaas haddii doontii inteeda kale ku badbaadayso oo masaakiintaa doontooda u badbaadayso waxa weeyaan tan baa la samaynaya sharcigii baa kuu ogol doontaasi wataa waa malghulaamu wiilkii fa kaana abawaahu labadiisa waalid waxay ahayn labada aabba waxaa looga jeeda aabbihii hooyadiis wiilkuu dilay gaal faajir u ahaaye baa u qornayda labada dhashana waa mu'minayni qur-aankaa tilmaamay laba mu'minayn ah oo rumeeyey bay ahaayeen xadiidku waa isaga tilmaamaya imaamu muslim baa warinaye wiilkaa yar waxaa uu khadar dilay dubica kaafiran gaal baa lagu timbiray inuu yahay hadduu noolaan lahaana labadiisa waalid buu gaalaysiin lahaa laba mu'min bow baa dhalay fakhashiinaa waxaan ka baqnay buu yidhi an yurhiqahumaa inuu ku xambaaro humaa labada waalid oo dhashay duqyaana qooq iyo wa kufran gaalnimo labada waalid intuu karkaar ka weydaarin lahaa oo gaalaysiin lahaa isaguna marna rumayn mayo isagaa gaalnimo u qoran tahay isagaa hala dhaafi kolleyba isagu marna ma hagaagayo labadaa intuu ku xambaari lahaa gaalnimo iyo dhibaato isagii baa la dhaafshay labadoodana taasaa fudud marka ilaa isagu marna khayr laga sugi maayo faaradnaa waxaan doonnay buu yidhi an yubdilahumaa inuu ugu bedelo labada waalid rabbuhumaa rabbigood khayran mid ka khayr badan minhu wiilkaas zakaatan xagga dahirnaanta iyo waaqraba mid ka dhowaansho badan ruxmaa min jihati naxariis mid ka raxmad badan kana dahirnaan badan xagga dunuubta taqwada iyo salaaxana ka ka wanaagsan in ilaahay ugu bedelo oo ilaahay ku arsaaqo kan baa la dilayaa waxay helayaan welad saalixa oo khayr badan oo gaalkan ka fiican xagga baarinimada iyo xagga raxmadda iyo bay helayaan deedna waa iyada la tilmaamo in gabar loo dheliyey gabadhaasi dad badanoo ambiyaah inay ka farcameen oo aada u tiro badan calaa kullin kiina saasaan u dilin midaan marna ilaahay rumeeyano ay ku daabacan tahay buu ahaa kuwaan buuna dhibaato u geysan lahaa inta kuwaan iimaanka dhaafin lahaa waxa weeye taasaa fudud akhafu lmafsadatayn wa akhafu dararayn baan marnay weeye taasna waa tii labaad waa maljidaaru derbiga fa kaana wuxuu u ahaaday liqulaamayni laba wiil yatiimayni agoommo ah oo filmadiinati magaalada jooga laba laba wiil oo agoommo ah laba agoon baa lahaa derbigan wa kaana taxtahu hoostiisana waxaa ahaa kanzun baa ahaa kanzi oo lahumaa labadaa wiil ay leeyihiin labadaa wiil oo masaakiintaa yaryarka ah kanzi baa hoos ugu duugnaa waalidkood baa ugu duugay derbigan sii dhacaya salkiisa kanzi baa ilaahay ka cabira waxaanoo warabaa ku jira waxaasoo ahaa waxaasoo daha waxaasoo adduuna inta rabbi kuu sheegay kaga gaabso wa kaana taxtahu waxaa ahaa kanzun lahumaa kanzi labadooda u sugnaaday ay leeyihiin iyagu waana labadaas masaakiinta ah oo agoonta ah oo wiilasha yarkaa ah wa kaana abuuhumaa labadan aabbahoodna wuxuu ahaa saalixaa mid wanaagsan ninkii dhalay labadaa wiilna nin duriyaddiisa la daryeela waa ahaa nin wanaagsan buu ahaa wa kaana abuuhumaa saalixan aabbahood wuxuu ahaa mid saalix ah oo wanaagsan oo taqi ah markaasaa ilaahay kansigoodii u xafiday aabbahood wanaaggii iyo salaaxii iyo alla kacabsidii uu lahaa aabbihii iyaga dhalayba ahaadaa layidhi culimmada qaar baa waxay leeyihin aawowgo toddobaad weeye kaa lagu xafidayo aabbuhumaa saalixan laleeyihi iyo may kii sagaalaad bahaad daahirul qur-aanku wuxuu muujinayaa aabbahoodii koowaad inuu yahay wa kaana abuuhumaa saalixan buu ahaa culimmadu waxay dhaheen mufasiriintu ina salaaxal aabbaay aabbayaasha salaaxooda iyo wanaaggooday alla ku xirnaantoodu salaaxaas yanfacul abnaa wiilashu anfacaya ubadka haddii aabbuhu mid ilaahay ku xidhan yahay ubadkaa waa anfacaysa arrintaas wa taqwa lusuul bee la yidhaahdaa mufasiriintu dadka asalkaayoo dadku ka beermayaan taqwadooda iyo cabsidoodu tanfacu lfuruuc furuucda iyo xididada ka beermayo ay dhalayaan bay waxu tadhaa marka wa kaana abuuhumaa saalixan adiga qof aad taqaanay qofou dhalay oo aadan aqoon qofkaad taqaanayna qof fiican ah marka la dhaho wiilkan waa in hebel alla ma hebel baa dhalay qofaad taqaanayoo hadda daacadahaayoo khayr badnaa waxaa u qaban kadhid iyo saa usoo dhaweyn kadha usoo dhaweynaysaa mayna hebelba wa kaas oo qof fiican aha kaana abuuhumaa saalixa deedna faaraada rabbuka rabbigaa wuxuu doonay an yabluqaa inay gaaraan labadaa wiil ashuddahumaa xoogowgood xooggooda inay gaaraan u qaangaaraan oo wayastakhrijaa ay la soo baxaan kansahumaa kaydkooda ay hadhow la soo baxaan aan hadda laga qaadanoo laga xoogino markuu derbigu dhaco aan dadi ka qaadan sidaas ayaa ilaahay damca kansigooda in ilaahay u badbaadiyo bal hadda u fiirso cajaa'ibtaas hadhow ay ka hela iyagoo qaangaaray waxoodii halkaa ugu jira muxuu sidaa u doona waa raxmatan naxariis oo min rabbika rabbigaa xaggeeda ka ahaatay raxmad loo naxariisanayo iyo aabbahood wanaaggiis wuxuu yidhi wamaa facaltuhu anugu ma falin wixii aan falay wamaa facaltuhu maa facaltu wixii aan falay oo doontii aan looxa ka saaray wiilkii aan dilay derbigii aan toosiye kharash la'aan waxaasoo dhan ma samayn can amrii aniga amarkayga iyo khiyaarkayga iskagama samayn ra'yigayga iyo ijtihaadkayga ma ahayn ee amar ilaahay wey dee hadduu nebi ahaana waa loo waxyood culimmada qabta ma ahayne addoon kaloo saalixu ahaana waa ilhaam ahaan baa lagu siiyey wamaa facaltu can amri daalika arrinkaasina ta'wiilu maa shay fasirkii weeye lam tasdic aadan awoodin muusow calayhi dushiisa sabraa lam tasdic calayhi sabraa aadan dushiisa inaad ku sabidho aadan awoodin ee aad ka hor timid kaa weeyaan soo kulli markaa ma waafaqsana sidii la rabay oo diintu rabtay waxaa la tilmaamay arrimahan oo dhan qaab kaley nebi muuse u saamaynayeenoo ka annahaa inay xujo ku dul tahay xujatan calayhi oo kale oo see ah doontan markii laga siibay alwaaha oo uu yidhi dee doontu biyihii baa soo gelayo waa halaagsamaysaa ehelkeediiyo rakaabkii mayaad la qarqinaysaa waxay ka dhigan tahay mayaad halmaanta markaad dhalatoo fircoon wiilasha laynayay sanduuq inta lagugu tuuray badda in lagugu tuuray fa alqiihi filyem hooyadii waa badda ku tuur sanduuqu markuu kula sabaynayey adoo ilmo yara ah mayaa baddu ku liqda oo ilaahay ku soo badbaashay oo lagaa soo saaray oo kii kugu tuuray ciidamadihiis inta ku soo qabteen misna gurigoodii laguu soo barbaarshay taa mayaa halmaanta markaad leedahay doontaani sidaasaa ku dhacays dilidda wiilkan la dilay ilaa aqatalta nafsan zakiyatan taas baa maarata naf dilid waaba meesha taallaay zakiyatan taa markuu ku daray naf dahiran ila isagu markaa ma ogee ee khadri macnaha ka carooday bay naftaani ilaa waxa ku dabeecaysan iyo wax lagu daabacay baa ilaahay u daahiriyey muusow mayaa halmaantay bay ka dhigan tahay markii ninka intaa feedhay dee ninkii dhintay soo isba gaal ma ahayn anna wiilkaanoo gaal ah baan dilay haddee fa wakazahu muusaa faqadaa caleyh ninka intou feeray naftu ka dhacday yaa maxaa u dish soo gaal ma ahayn taasna arrin jidhabi ahayd ku soo madhay nebi muuse waa inoo imaan doontaayo suuratulqasas iyo halkaasaa lagu gaarayaa dee aanlayn arrintan derbiga nebi muuse nebi shucayb gabdhihiisiiyoo ari waraabsanayoo dhagax weyn ceelkii ka rogila markuu u tegey waa isaga xooga badnaayoo dhagax inta uga rogay oo u waraabiyey soo weliba baahan aan waxba ka qaadan derbigan qoladan marka daa anigu u toosiyey adugu markaa gabdhahaas u toosisay ceelka uga qaaday dhagax oo iska waraa u waraabisay aadan waxba ka qaadan oo sidaa markii dambe lagugu soo raasiyo nebi shucayb oo gabarh ina shucaybo lagu siiyeedo inna khayra man istaajarta alqawiyu lamiin ay aabbaheed ku tiri qof aynu shaqaalo ka dhiganno qofka u fiican waana nin xoog le aamin ah waana soo arka oo sidaa lagu soo doonay taasna soo garan mayse marka arrimahan hadda uu ka hadlay arrimo la mid oo kaleo shabbaha baa isaga laftiisa ka soo dhacay dalika ta'wiilu maa lam tasdic calayhi sabraa sidaas baa ilaahay inoo kaga qisayay subxaanahu wa tacaala nabiyullaahi muusa iyo khadir arrimihii dhex maray iyadoo cajaa'ib xambaarsan waxyaalo cajaa'ibah iyadoo xambaarsan وأma الجidaaru fakaana لغulaamayni yatiimayni fi الmadiinaةi وakaana taxtahu kanزu lahmaa وakaana abuuhumaa صاalixaa faaraada rabuka an yabluغaa أshudahmaa وaystakrija kanزahumaa raxmaةa min rabbika wey laakiin arrimahana inaysan isaga iski ahayn wuxuu ku caddeeyey wamaa facaltu can amri waxa aan falay aniga ra'yiga ijtihaadkayga maaha dalika kaasina ta'wiilu maa weeye lam tasdic calayhi sabraa درسgن intaas ku jooga والله سuبحaaنه وتaعالى علم بصواب